intaas wuxuu ga baxay wixii la oran jiray rahan hadda waxaa la galay kitaabu tafliis tafliiskaas waxa weye falas in la xugmiyo falaska xugmigiisu wax dadku iska xugmin karo maahan suldaan ugu baahanya falasku waxa weye ninkan dad buu la macaamili jiray deyn badan baa lagu yeeshay xoolihiisiiba deynkiigaa ka batay isoo xoolihiisiiba deynkii ka batay waa iska takrifalaya waa soconaya laakiin maantii qaadigu naadiyo nimankii aa soo dacwoodo waxay yidhaahdeen ninkan xoolahay ugu dhammaynayaa naga qabo xoolihiisii u xisaabiye waa fiiriyey deynkiibaa badan guryaha ka fariiso xoolahaas mardaba ma tasaruuf karti raadiyuhu gelinaya waa la naadinaya carruur dhanaa la maqashiinaya ninkii hebel wax ka gataa isagaa wax deemiyo hays cuga xoolihiisa cayntoodana ma gadi karo marka tafliis baa la yidhaahdaa tafliiskaas marka waxyaalahay u daliishadeen waxaa ka mid a waxay yidhaaheen mucaadi ibnu jabal ayaa wuxuu ahaan jiray nin dhallinyaraho iska furfura wixii gacantiisa soo galay waa iska bixiya haddana waxbuu soo deensaday markii dambe deynkiiaa ka baxay deynkii xoolihii deyntiia badan nimankiiaa soo ashtakooday markaasa xoolihii la galay wixii uu markaa hayey qoladii baa loo galay xaakim wuxuu yidhi waa saxiix ibnu mulaqin markuu kitaabka budul muniirka isaguna saasoo kale saxiixuu weekeysiiyey kulley xadiidka maraasiil badan baa ku jirta marka waxaasay isku geeyeen waxa yidhaahdeen marka mucaad xajrigiisaas ayaa loo qabsaday man calayhi duyuunu ninkii deylo korkiisa yihiin xaalaqu duyuuntaas waa duyuun dad lama xajriyo sakaa lagu leeyahay iyo waxyaalahaas dadka looma xajiro ee duyuun dad wey man calayhi duyuunu ninkii deyna korkiisa yihiin xaalatun oo xaala aan madal ku jirin deyn aan madalaysnayn zaa'idatun ka badan calaa maalihi maalkiisa yuxjaru calayhi waa la xajrinhayaa waa laga horjoogsanaya waa laga joojinaya shaqadii bisu'aali lquramaa'i kuwa deynku kule hadday dalbadaan nimankii a dalbaday markay dalbadeen suldaanku xooluhu fiirinhayaa hadday deyntu badan tahay waa ka joojin marka de duyuunu yidhi hal deyna xataa hal nina keliyaa ku yeeshay ninkii wixiisiiyaa ka badan xoolihiisoo dhan waa laga joojinaya hadduu soo ashtakoy ee duyuuntu shardi maa sida badan baa ninku xagga deyn ka qaato xagga deyn ka qaato caadigu iska yahay maahane hal nina xataa hadduu deynkiisu ka bato waa laga joojina walaa xajra bilmuajali tii madalaysnayn loo xajrin maxaa yeelay hadda in la bixiyaa laazim maaha sooma inkasta oo haddee intaan ajasha la gelin xoolahoo dhan dhammaysta laga baqahayo khatar meesha ay ku jirto haddana muajilka waqtigiisii laga gaaro marka xaala tuntiidu taas ku ixtiraaziye waa inuu deynta xaalata walaa xajra bilmuajali waidaa xujira bixaalin mid xaalaha hadda joogta deyn hadda wakhtigeedu yahay haddii loo xajriyo lam yaxilla xaaloobi maayo almu'ajalu kii madalaysna fil adhar shaqadii baa laga jooji ninkii muajalka lahaa muajalkii soo degdegma laakiin haddii baraha barey xoolaha la qaybsanto bannaankaa lagu tuuraa wakhtigeediiba hala siiya haddii la doonee bannaan hade ninkii kuma dhici karo deyntu meesha wax ku leeya laakiin hadda waxaa laga wadaa ninkii baa la xajriye xajrigiisu sidii nin muxuu ahaa maajashi waa dhammaatay lamada muddadii sidii bay iskaga taagan tahay haddii la doono xoolaha marka la qaybsanaya qaybtiisa ha loo dhigo hadhowteed halas wati waidaa xujira bixaalin deyn xaali ah haddii loo xajriyo lam yaxilla xaaloobi maayo almuajalu kii madalaysnaa fil adha ninkan weli din buu leeyahay waxbaa la deymin doonaayo nin weli dimadiisii kharaabtay ma dadka dhintay iyo dadka noocaas oo kalea way dimadooda dadka kharaabtaan wax dambe lagu yeelan doono laakiin ninkan waa nool yahay oo weli waa walow kaanat duyuunu hadday duyuuntu noqoto biqadri ilmaali xoolahay la eg tahay fain kaana kasuuban hadduu mid shaqaysta yahay yunfiqu min kasbii kasabkiisa wax ka nafaqaysanahaya mise yunfiqu wuxuu ka nafaqaynaya min kasbi kasabkiisuu ka nafaqayna maya waxaa tiraa fain kaana kasuuban hadduu mid shaqaysta yaho yunfiqu wax ka nafaqaynaya wixii wax ku lahaa min kasbi kasabkiisa falaa xajir xajir ma jiro maxaa yeelay zaa'idatun calaa maalihi biyaa meesha ka maqan zaa'idatun calaa maalihi ma jirti xoolihii waa isla yihiin isaguna xoolihii wax kama qaato isagaa shaqada uu banaanka ka keeno ku nafaqeeyo xoolihii markay deyntii waa isla yihiin wain lam yakun kasuuban hadduusan shaqayn wa kaanat nafaqatu nafaqadiisu ay tahay min maalihi maalkiisa fakadaa sidoo kale wala xajirin maayo fil asaxi ilaa nafaqadu ay nusqaamiso diintii waxaa laga yaabaa isagu ma shaqeeyo laakiin waxyaalahan raasumaalkan uu haysto aa wax ku dardarmahayaanoo kor u kaca marka nafaqadan uu nafaqaysanahayaa nusqaan haddiiba keeni mayso ya boosaskaas iyo waxaas ayaalla maalintii walba waxbaa ku darmaaya isagu ma shaqaysto laakiin waxaanu cunahayo ee dhinac kale ka xilismahayo oo maalkii nusqaami maayo maalkii nusqaami maayo gaari maayo in deyntu badato weli waa isla egye wain lam yakun kasuuban mid shaqeeya hadduusan ahayn wakaalat nafaqatu nafaqadiisu ay tahay min maalihi maalkiisa fakadaa waa sidoo kale filasax oo la xajrin maayo ilaa nusqaantii soo baxda waa inay nusqaantii soo baxda ilaa zaa'idatin calaa maaliha lagu xajrina walaa yuxjaru bikayri dalabin dalab la-aana la xajrina dalabku ama asaga ha ka yimaado ama ayaga ha ka yimaado markay dalbadaan baa suldaanku soo baxaya maaha ninkii walba meel marhaya kaale xoolahada waa la xisaabinaya mala laakiin ninkii la qabsado oo le xoolaha ka jooji ninkaasuu xisaabina falow dalaba bacduhum qaarkood hadduu dalbado wa daynu deyntiisuna qadrun qadar ay too yuxjaru bihi loo xajrin karo xujir waa la xajrin dadkii deynta ku lahaa qaarkood baa waxayna ninka shaqadahana looga joojiyo kuwii kale waa iska aamusan kuwa dalbaday wuxoodu maalkiisa waa ka badan yahay kuwa dalbaday wuxoodu maalkiisao dhan waa ka badanya waa la joojina wa ilaa oo haddaysan qadar loo xajriye ahayn falaa la xajrin nimankaani waa dalbadeen laakiin waxa ayagu ay leeyihiin maalkiisa waa ka yari loo xajrin waxa la xajrin karaa waxa weye waa markii dadka wax dalbaya wuxuu deyntiisa ka baqan wa yuxjaru bidalabi lmuflisi muflis laftiisu hadduu dalbado filasaxi waa iska cabsaday wuxuu nin waa wuxuu ma celin kareen suldaanoo xoolahan dadkaan u qaybiyo anay gacantayda ka bixi waxaan ka cabsanaa inaan waxooda dhammeeyo isagana waa loo xajireen isagiyaa sheegtay oo yiri hallay xajiro faidaa xujira laakiin markuu leeyahay hallay xajiriyo suldaanku waa iska kaa xajiriye malehe xoolihiibu dib ugu noqonaya oo ninka deynka lagu leeyahy muxuu yahay mise sidiisaa khalal ugu jiraa ninka khalal baa sidiisa ku jira mise runtiis wey deyntii baa ka badata deyntu xoolihiis waa ka badanta faidaa xujira marka haddii la xajiriyo oo shaqada laga joojiyo tacallaqa wuxuu ku dhagahayaa xoolihiisii baa laga joojiyey shaqo kale hadduu iska shaqaysanaya laga joojin maayo xoolihii baa inuu maamulo laga joojiyey marka haddii la xajiriyo tacallaqa waa ku dhagahayaa xaqu lquramaa'i quramada xaqooda bimaalihi nimanka deynka laga qabo xoolahoodii maalkiisay ku tacalluqa sidii nin rehan laga qaato ilaa xoolahan uu wada dhammeeyo uu shilinka ugu dambeeyo bixiyo xajriga laga qaada xajriga laga qaada xaqiisii sida rehantii oo kale ugu dhagayo wa ashhada suldaanku markhaati buu gelinaya calaa xajrin inuu xajriyay liyuxdarha laga digtoonayo si aan dad kale ugu kadsoomin raadii uu gelinaya wuxuu leeya hebel xoolihiisa inuu tasarufo waa ka joojiyey ninno waxaa ka gadan hadduu ninku nin iska khaldan yahayoo ilaa gurigaan gadanaya waxaasaan dad ugu kadsumo walow baaca hadduu wax gado ow wahaba hadduu wax bixiyo ow cataqa hadduu xoreeyo fa fii qowlin yuuqafu tasarufu tasarufkiisa waa la joojina fain fadala daalika waxaasuu sameeyey hadday kasoo haraan cani deyni deyntii nafada waa fula wa ilaa hadduusan kasoo haraan laqaaq laaqi buu noqonaya kaas waa qowlkii daciifka u ka dhig wal adharu budlaanuhu inuu burahayo nimankan xaqoodii baa ku dhegano beecba ka ansixma hadalkaas wuxuu ka farac yahay tacallaqa xaqu quramaa'i bimaalih wixii u bixiyo haddii xaq baa ku dhegan tasarufkiisa waxba laga soo qaaday wal adharu budlaanuhu waa inuu burahayo weye oo xaqaas ku dhegan dartiis baa iyo xaakimka ka xajriyey mutbeer wixiisa tasarufkiisa waxba kama jiro falow baaca hadduu ka galo maalahu maalkiisa iyo quramaaya kuwii deynta ku lahaa bideynhum deyntooda badala waa burhaya filas nimankii uu yidhi guryahan aan ka galaa deyntiinni aa u qaadanaysa isaga gacantiisa waxa lagu weyay jihaada suldaanay taaganta haddii asaga lagu fasoxaa dhowteeda qaar uu waxba siinaayo qaarkii kale soo istaaga waxbaa isku kharib maya marka mar haddii xajri la sameeyo la naadiyey suldaankaas hadda ka bacay tasarufa walow baaca maalahu xoolihiisa hadduu badalo quramaayihi bideynihim deyntooda wadala waa burifilasa ninkaas waa maxjuur suldaankaa wax hadda ka bacdi wax gadahayo wax samayna walow baaca hadduu gado salaaman salam aw ishtaraa fii dimati dimadu ku gato فالصحيح صحة وصحة ويثبت في ذمة ذمة سلم بما طبعا تعلم بالهيئة كوكينا يا حوغا العقل يهرم العقل يا يهرم العقل تعص بيع سواء صح مرة دين العقل يقول لي انتوا انا هرجع مرة الدين كراحي مرة دين العقل اركان ما الفريسان معي اي اشترى في ذمة يوم رانا وباهن هاي maradii iga gad lacagta bilhibel iga sug ishtaraa fi dimati marka badeecadii baa la sugayaa salamka marna waxaa la sugayaa lacagta fasaxiixu sixatu wayahbutu fii dimati dimadiisuna ku sugnaada nimankaa ninkaas wax la qaybsan ma marka maxaa loogu ogolaaday quramadu wax dhiba kuma qaba nin deyn lagu leeyahy wax dhiba kuma qaba maxaa yeele xoolahaan asagoo qaybta wax ka gelima wayasixu nikaaxu nikaaxiisu waa ansaxa wadalaaqu furidiisa wa khulcuhu naaguna khulco waqtisaasu inuu qisaas ku yeesho inuu qisaaso waisqaadu qisaasta inuu rido xataa qisaastan haddii maal lagu helayaa nimankan wax ka heli laayeen inuu qisaasta iska dhaafo iyo maalkii labada waaliyo ninka xoolahaana laga xajriyey maahane asagii oo dhan lama xirxirin ninka xoolihii baa laga xajriyey isagii oo dhan lama xirxireen xoolahana laga horjoogsay marka ha guursado ha furo fulo ha sameeyo haddii dad qisaasu ku yeesha ha qisaasto hadduu doonaha ha iskaga dhaafo waxaasoo dhan waxa weye xuquuqdaas waa u sugnaan karta nimankaanina furiinkiisi iyo nikaaxiisi waxaas wax dhiba kuma qabaan haddee xoolahan meesha yaalana naa kuma guursan karo kuwa waa laga horjoogsay waan farihiisa kuma jiraan walow aqara biqcaynin cayn hadduu qirto gurigaas hebel baa iska leh ow daynin dayn buu qirta intaasuu hebelaa lacag weyn wajaba waajiba qablalxajir intaan shaqada laga joojiyo fal adharu qabuulhum la aqbalahay wa fii xaqil quramaa quramada xaqul war intiinaan kaliya maahane hebel iyo hebel baa lacag ogol hebel hebel lacagtoodaas haddii la diido leedaa ninkaan nimankaan wax ka jiidanaya hebel hebel meel cilaay kusoo dhaca quramadaanayna la xaqiiqo wuxoodu wax hore wey wuxoodu wax hore wey walow aqara bideyni bicayn hadduu qirto ou deynin wajaba waajibay qabla alxajri intaan shaqada laga joojin xoolaha laga joojin fal adharu qabuuluhu ilaa aqbalahay wa fii xaqi lquramaa nimankan deynka leh xaqooda waa la aqbalaya waa la qaybsanaa wain asnada wujuubahu hadduu u tiiriyo xoolaha waajibadeeda ilaa maa bacda alxajri xajrigii wax ka dambeeya mucaamalatan bimucaamalatin ninbaa wax ka daysa oo aan la gad ow mutlaqan xoolahaas waxaa laygu yeeshay waagii la xajriyey ka bacdi lam yuqbal fii xaqihim xaqiisa xaqooda laga aqbalay isaga waa lagu leeyay laakiin nimankaa ninka wax la qaybsana maxaa yeelay markii xoolaha laga joojiyey ka bacdigood ayaa deynkaani galay marka deynkaas dambe oo gadaal ka galay xaqooda ka horeeyo xoolihii ay ku dhegeen baayo marka mucaamalo iyo mucaamala-aan midna ma sheegin mutlaqan wuxuu leeyahay deynkaas wuxuu galay waagaas hebel waaguna waa markii la xajriyey ka bacdi wain qaala can janaayatin janaayo hadduu sheego xaggeed qubila waa la aqbalaa ninkaas hebel la yidhaahdo waagii la xajriyey ka bacdaan dhaawax u geysta shan neef oo geelu igu leeyahay mawdaxan ku dhifta kaas waxaa leenaha un kaala wax la qaybso waa la qaybsanaa maxaa yeelay deynta oo lalahaa hadday bacdalxajri tahay nimankan loo qaban maayo waa deyn ninkii lahaa raalli noqoshadiisa ku ti ninkii lahaa raali noqoshadiisii ayay ku timi diintaas laakiin midii raali noqoshadiisa aan ku imeynoo janaayoo kale waa la qaybsanahay meel kale u aada male ninkaas isaga xaggiisa taqsiir kama imaan laakiin ninka xoolihiisa ninkan deemiya soo raadiyaha laga sheegay ninkaas wixiisa saa u bareen walahu wuxuu leeyahy an yarudda bilcaybi cayb inuu ku radiyo maa kaana ishtaraahu wuxuu iibsaday in kaanat alqibdatu faa'iidadu hadday ku jirto fi raddi celinti waxbaa loo soo celiyey ceeb baa loogu soo celiyey shaygaan ceebta loogu soo celiyey waa qaaliyo hadda hadduu shaygaan qaato weli faa'iiduu qaba waa radin kara nimankii quramada ahaana dhib kuma qabaan maxaa yeele shaygaa lasoo darradiyay ayagaa faa'iido ku qaba faa'iido ayaa lagu qabi karaa waxaana tasaruf hadda xajrigii kabacdi uu sameeyey maahana kii hore wax ka dhashay kii hore wax ka dhashay ceeb baa wax loogu soo rogtay maa kaana ishtaraahu wuxuu gatay qabla alxajri wuxuu u gatay marka haddii faa'iida ugu jirto weeye rabdadu ay ku jirto inuu inuu radiyo maya ha shayguu ceeb ku radiyey shaygaan ceebtuu ku radiyey hadda qiimahu waa badan goyn mahay laakiin haddii lacagtiisu loo soo celiyo lacagtii aa ka roob saasay noqon kartaa u malayna ilaa isagiiaa wax radinay sida wax lagu soo radiyey ma isagiiaa radina shaygaan ceeb buu yeeshay awaluu gatay qablxajriguu gatay ceeb baa ka soo baxday shaygiibuu celiyey shaygaan celiskiisa marka uu celiyey lacagta loo keeni doonaa ka fiican shaygan maanta walasaxu tacadi lxajri xajrigu waa inuu u gudbahayo ilaa maa xadata wixii soo kordhay bacdahu bacda alxajri bilistiyaadi ugaarsi iyo walwasiyati dardaaran iyo walshiraa'i wax uu soo iibsaday in saxaxnaahu haddaan saxiix yahay markaan saxiix yaalla soomaalia wixii dimo ku jira ama salab ha noqota ama muxuu ahaa deyntii kale ha noqotee wixii dimo ku jira waa loo ogola marka wax allaale wixii gacantiisa soo galaa waxaa laga joojina shilinkii gacantiisa soo gala waa iska dhigaaya ilaa inta nimankan waxooda loo qaybina wa annahu laysa libaayicihi ninkii asaga ka gaday an yafsakha inuu fasakha male markay nimankaani ku dhegaan waraanu beeci waa ka baxa ma oran waxaa la rabaa inuu marka hore ka taxadiro maadaama ninkaani lina naadiyey uu yahay asagaa isku tacadiyaa laleeyahay mar hadduu ninkaani lina naadiy yahay litaqsiiri ayaa ninkaas fasakha loogu diiday asagaa wixiisa ka taxadari waayey ninkaan aradoo dhan laga sheegay oo la naadiyey naadiskana hadde haddanoo kalena waa raadiyahan u malaynaya waagii horena dadaa la diri jiray hebel saas waa wayatacallaqu waxaa ku tacalluqahaya wayatacallaqu wuxuu ku tacalluqahayaa bicayni mataaci cayn mataaciisa caynteeda in xalimaan xaal xaalka buuji ya maxaa ku ku yaala walaysa libaacihi an yafsaka inuu fasaqo wayatacalaqa uu ku dhega ma laha bicayni mitaaci in xaliman xaal xaalka guud intuu fasaqo inuu yaa waxaygaan ku dhegaya ma laha hadduu mar xaaladda ogaa wuxuu ogaa ninkaan xajri inuu ku jiro wain jahila hadduu ka jaahilaha falahu daalika taas waa leey laakiin hadduu awal ogaa inuu intuu fasaqo cayntiisuu ku dhega ma laha se awal isku tacadiyey laakiin markuu jaahiliya wax taqsiira ma samay ma isqabsan kartaa deentaas wa annahu laysa libaayicihi malaha an yafsakha inuu fasakho wayatacallaqu uu ku dhego bicayni mataacihi uu ku dhego in caliman xaal hadduu xaalka u wain jahila hadduu jaahiliya falahu daalika taqsiir male markaa dale wa idaa lam yumkin haddaysan suuro gelin attacalluqu bihaa inuu ku tacalluqo oo wuxuu ogaa ninkan shaqadii laga joojiyey xoolihii inuu gado xajri lagu sameeyey hadda kabacdu wixiisii ka gaday markuu ka gaday inuu cayntii ku dhow waa loo diiday haye kolley ninkaa dadeyn buu ku leeyaha mala qaybsanahaya xoolihiisi wax la qaybsanaya ka mid yihiin kolba quramada wax mala qaybsana wuxuu yidhi wa annahu walasaxu annahu shacni idaa lam yumkin hadduusa suuragelin attacalluqu bihaa inuu xoolihii ku dhego cayntiisii laa yusaaxibu lquramaa quramadana la cariirtaymaa bihamani lcabd nimankaana wax la qaybsanma ninkaa tasarufkiisu waa tasaruf raalligiisa ku yimid oo waktigii ninka la xajiriyey kabacdi yimid oo isaguna uu xaaladda og yahay jaahil ma haduu jaahil yahay wixiisa ha ceshado waa loo ogoliy intuu fasal inuu ceshado waa loo ogoliy laakiin hadda wixiina waa ogaa arrintiina waa ogaa fasl intaan ku joojinayna insha allah